waa mar kale iyo golaha golaha shacabka soomaaliyeed weli waxaa noo socda waraysiga qiimo badna aan la lahayn doctor odob haddaba waxa weeye markay noqoto waxa weeye qiimayntii si fiican baa isu dultaagtay iyo tiirarka iyo habka dawlad loo loo hawlgeliyo iyo meelaha laga qiyaas qaato lagu qiyaasi karo waxaas wax shaqaynaya inay yihiin haddaba ma jiri karaan waxyaalo cadaynaya ama daliilo cadaynaya cadayn kara waxqabadka xukuumadda markaa gacanta ku haysa bil matalan xukuumadda hadda fadhida muqdisho two thousand twelve ilaa two thousand sixteen oo maanta aynu joogno ka arrimisa dalka maxaad nooga iftiimin kartaa dhankaas
waxaan again waxaan rabaa inaan mid mid isu dul taago anigoo ka ambaqaadaya muxuu ahaa qaybinta ay dawladdu uqaybsan tahay oo ah xeerdejinta garsoorka iyo muxuu ahaayey fulinta marka waxaan ku bilaabayaa waxaan ku bilaabayaa muxuu ahaayey baarlamaanka federaalka baarlamaanka federaalka ah wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo aqalka dadweynaha oo dastuurka ku qoran marka aqalkaas wuxuu awood u leeyahay gudbinta muxuu ahaayey bedelidda iyo diididda xeerdejin la horkeene ama dersidda xeerarka uu gudbiyey muxuu ahaa aqalka sare laakiin aynu kasoo qaadano hal topic way ballaaran tahay awoodda aqalka uu leeyahay marka aan ka bilaabno si aynu uqiimeyno ansixinta waxaan anigu u yeerayo guddoon guddoon waxaan kala saarayaa guddi iyo guddoon guddi waxaan leeyahay waa committee guddoonna waxaan leeyahay waa commission marka erebixinta soomaalidan kasoo muxuu aha qayb qaatay berigan dastoorka ahaa jaacadda ka ahaa soomaaliya marka always waxaan jeclahay in muxuu ahaa kelmadaha ama ereyada ingiriiska aan muxuu ahaay erebixin u raadiyo marka guddoon waa commission guddina waa muxuu ahaay committee waxay kula duwan yihiin labada guddoonku wuxuu leeyahay muxuu ahaay wuxuu leeyahay wuxuu ka madax banaan yahay maxaa la dhahaa dawladda markaa jirta wuxuu yeelanayaa muxuu ahaay waa in uu xirfad dadka kamid kamid noqonayo waa inay xirfad yeeshaan xirfad xirfadlayaal ay yihiin oo moogtay farsamo ahaan ay wixii qaban karaan marka waxyaalaha baarlamaanka ama aqalka dadweynaha loo igmaday inuu qabto two thousand tralski waxaa kamid ah inuu ansixiyo guddoonada xorta ah ama independent commission waxyaala waxaa ku taxan dastuurka wuxuu qeexayaa dhowr guddoon in la sameeyo oo afarka sano labayo tobanka two thousand laba kun iyo labayo tobankii ilaa iyo laba kun iyo lix iyo tobankii dhowr guddoon in la sameeyo waxaa kamid ah horta mubjib waxaa weye guddoomada sababta loo loo sameynaya waxaa weye waa inuu xorka ahaada talinta xukuumadda waa inuu qof ama hay-ad una muxuuaha ku tirsanayn waa in dadka kamid noqonaya ay khibrad uleeyihiin hawsha waa in miisaaniyad ugaara uu leeyahay oo loo qontay si influence ama faragelin siyaasadeed aan loogu sameynin samayntiisa guddoonka waxa weeye waxaa muxuu ahaay dastuurka ku qoran in ama uu noqon karo federaal ama dawlad goboleed laguna sameynayo wadatashi laga banaanbegay marka baarlamaanka federaalka ah wuxuu u xil saarnaa laba kun iyo labaiyo tobankii ilaa iyo laba kun iyo afariyo tobankii dhowr guddoon inuu sameeyo waan xadabaadi guddoonka adeega garsoorka guddoonka xuquuqaha dadka guddoonka hirdiga musuqa guddoonka adeega baarlamaanka guddoonka xuduudaha iyo federaaleynta guddoonka dhextaalka dowlad goboleedada goboleedyada ama dowlad goboleedyada guddoonka xorta ah ee door doorbidka qaranka doorbidka waxaan ka wadaa electoral electoral doorasha iyo waxaan kala saarayaa muxuu ahaay doorasha waa election door doorbidna waxaa weeye electoral guddoonka arrimaha ammaanka qaranka guddoonka runta iyo dib isu maslaxidda xafiiska baaraha maamul maamul xun hadii uu jiro maamul xun dawladda meesharka ahaata xafiis baara iyo magacaabidda marka intaasoo guddoon baa laga rabay in uu muxuu ahaaye sameeyo baarlamaanku marka su-aasha hadda aan isweydiinayna waxaa weeye hawshaas afar sano loo xisaaray oo guddoomadaas ah muxuu ka qabtay waxaan soo qaadanaynaa marka sharciyo baarlamaanku wuxuu samaystay liis uu ka dhigtay qorshe uu ka dhigtay liiskaas waxaa ku jirta in uu intaasoo bareero sharci soo jeedin sharci in uu ansixiyo ilaa iyo konton iyo saddex baa liiska ku jirtay oo loo sandhigareeyay baarlamaanka inuu qabto afarta sano konton iyo saddex sharci inuu ka baaraandego ka doodo ansixiyo oo processkeeda dil iyo waxay kala yihid mosta law dil waxa weeye bareero sharci weeye marka biilku uu process soo maro oo baarlamaanka ka doodo oo la akriyo oo iyo marka dambe la ansixiyo oo madaxweynuhu uu muxuu ahay saxiixo iyo wuxuu noqonayaa sharci konton iyo saddex baa bay liiska ku darsadeen oo qorshahooda ahaa oo muxuu ahaa jaaridaha caalamigu ay muxuu ahay la socodsiiyeen ama iyagu jaaridaha caalam jaaridaha caalamiga iyaga u gudbiyo si ay uga soo qaataan miisaaniyadiyo ilaa hadda waxyaalo baa la ansixiyaa laleeyahay waxaan soo qaadanaya tusaalooyin waxaa la ansixiyey ama gudoomada sharciyada la ansixiyey sharciga ka hortaga lacag dhaqida iyo maalgelinta argagixisada sharciga dhisida golaha adeega iyo garsoorka sharciga guddiga madax banaan ee dibwareegista iyo hirgelinta dastuurka guddiga madax banaan ee dibwareegista iyo hirgelinta dastuurka sharciga lagu dhisayo guddiga madax banaan ee xuquuqul insaanka sharciga lagu dhisayo maxkamadda dastuurka intaas sharci waa la hirgeliyaa layidhi oo waa la ansixiyey kuwo kalena meelaha way way ku qoran yihiin liiska waraaqdiisay ku qoran yihiin xeerka xisbiyada siyaasadda xeerka qaxootiga iyo dhacdooyinka marka maxamudow halkaasaan ku yara istaagayaa si intaan u gudbin qaybta labaad ee munaaqashadan ama garbayntan oo ku saabsan muxuu ahaayey ansixinta guddoonka xorta ah ee baarlamaanka u qabtay marka su-aashan kulligan wada isweydiinayna waxaa weye maxaa ka qabsamay maxaana ka qabsamay anigu aan ka war hayaa xoogaha waana ku dari doonaa baarlamaanka haddii aanu guddoonkiiba samayn sidee baa sharci lagu hirgeliyey markaa dee guddoonkiiba lama samayn
waa guddoonku waa magacyo badan yahay mota waa dhowr guddoon dhowr commission wey commission marka commissionskii lama samayn waxaa muxuu ahaayey tusaale ahaan waxa laga wada waxaa wey sharciga ka hortaga sharci wey sharciga ka hortaga lacagdhaqida iyo maalgelinta argixisada manaheeda af ingiriiska waxaa lagu yidhahdaa anti muxuu ahay money laundering and muxuu ahay financing of terrorism waxaa sharciga la la ansixiyey baa laleeyahay december shan iyo tobankeedii oo waxa la yaab kale waxaa weye inta yastiri boqol iyo soddon iyo lix bay ahaayeen inta notirina kow iyo toban bay ahaayeen sharciga kale aan soo qaadanayna waxaa weeye sharciga dhisida golaha adeega garsoorka sidana waa la ansixiyaa laleeyahay laakiin waxaa yestri ama xasri oo ogolaatay todobaatan iyo sagaal waxaa diiday konton iyo sagaal waxaa muxuu ahaa ka aamusta sagaal laakiin liisu ku jiraa marka hawsh kuwo badan oo noocaasa jira laakiin sheekada muxuu ahaay warbixinta aan rabo inaan muxuu ahaay halkan ka sheego waxa weeye mid ku saabsan one of the comits muxuu ahay commissioners ama guddoonada oo xiiso badan
bal la odhan karaa baarlamaanka hadda jooga marka la eego waktiga mandatekiisu ku egya twenty sixteen ma la odhan karaa waa mid dysfunctional ama waa mid fadhiid ah oo aan ka soo bixin waxyaaluhu ballan qaaday
wa of course waa iska cadda hadda tusaale waxaan kugu soo qaadaa daato kow iyo toban guddoon in la sameeya ahayd guddoonadaasi qiyaastayda hal guddoon baa muxuu ahaa laga sameeyey waa guddoonka la yiri muxuu ahaayey waxaan umalayaa inuu yahay doora ha a guddoonka xorta ah ee doorbidka qaranka ama waxa la yidhaahdo national independent electoral commission isagiina uu shaqayn waayey sababtana waxa weeye waxaa la yidhi doorashada la gelayo oo independent electoral commissionka uu ka shaqeynaya maxay tahay waxaa loogu talagalay commissionka in uu korjoogo ka ahaado doorashada xorta ahe qof iyo muwaadin sida habeenkii hore aan ka hadlahay muwaadiniinta ma dhexaysa taasi so therefore guddiga waa la laalay waxaad iga suurtoobayso dood iyo muxuu ahay muran iyo muxuu ahay wasi dheer kabacdi waxaa loo bixiyey ama la sameeyey guddiga la yidhaahdo guddiga doorashada dadban baa loo bixiyey moogta wax noocaas socotaa oo waa ka hadda wada muxuu ahay doorbidka muxuu ahay muxuu ahay processka waxa loogu yeeray hadda socda marka hawshiis inuu qabto inkaas kulligeen bay nala taallaa laakiin kolley warbixintaasaan hadda sheegay waxaa laakiin rabaa inaan sheego for example one of the muxuu ahaa gudiyada sheekada riboodka ugu muhiimsan ama ugu qosol badan waxaa weeye waxaa la sameeyey sharciga guddiga madax banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka oo macnaheedu ay tahay dastuurka hadda waa iska provisional way ma aha dastuur afti loo qaaday afti ama referendum loo qaaday marka doodo badan baa ka dhashay wakiilayda qodobaa laga saaray xamar oo gobolada qaarkood siyada ama dowlad goboleed ay isfeeliyaan guddiga marka sharci baa loo sameeyey sharciga guddiga la yidhahdaa waxaa muxuu ahaay oo weliba haddana waxaa sharcigii marka la sameeyey iyo haddana waxaa la sameeyey guddi lix qof to laba qof meelaha ka kooban guddigii wuu shaqayn kari waayey xubin kamid ah guddiga way ka rabsaysatay waxayna shaacisay in muxuu ahaa faragelin lagu sameeyey hawshoodii sababta iga muxuu ahaay afsaysanayso guddiga oo la sameeyey muxuu ahaay june afar iyo tobankeedii
aad iyo aad marka inuu inuu inuu hawshiisa gutay in kale meeshaaba waxyaala badan baa nooga soo baxaya ma fahamte ha wa aad iyo aad baan fahmay shaqayn la-aanta baarlamaanku shaqayn waayey ama waajibkiisii gudan waayey door intee leeg bay ku lahaan kartaa xukuumadda inkastoo laba qaybood oo la yidhi waa kala madax banaan yihiin dowlad ahaan marka la eego maxaa sabab u ah waxyaalahaas xukuumadda markaa gacanta ku haysa ama hadda xukuumadda wadan tahay oo baarlamaanka naaniis buu leeyahay waxaa la yidhahdaa baarlamaankii mooshinka marka door intee leeg bay ku leedahay xukuumadda ama executiveka ama xukuumadda qaybta madaxweynuhu door intee leeg bay ku yeelan kartaa guuldaraysiga baarlamaanka
waa su-aal aada iyo aada muhiimsan baarlamaanku markii uu fadhiistayba mark fadhigii ugu horreeyeyba waxaa dad badan ay ku eedeeyeen doorashada iyo qaabkii wax u dhaceen iyo in muxuu ahaay musuq musuq uu ka jiray meesha in muxuu ahaay daahfurnaan ayna jirin waxa lahaha transparence oo doorashada sidaa u dhacday marka wixii ka dambeeyey dowladdii iyo baarlamaankii xukuumaddii baan ka wadaa xukuumaddii iyo baarlamaankii waxay waa la kala saari waayey dadku ma way kala garan waayenba yaa xukuumad ah yaa baarlamaan ah mar dhow baan usoo geli doonaa xukuumadda howlaheeda basha muxuu ahay baarlamaanka howlahiisa waxaa kamid ah in ay muxuu ahay ay ay ka warhayso oo la xisaabtanto dowladda lama ayna qodob baa sheegaya dastuurka walahi mootay waxa howlaha loo igmaday baarlamaanka waxaa kamid a eegis iyo la xisaabtan hay-adaha qaranka inay fuliyaan xeerarka dowladda in baaritaan baaris ay ku sameeyaan waajibaadka iyo waxqabadka fuliye kasta oo xukuumadda ka tirsan sida wasiirkooda inay codeyn kalsooni oo gacantaag ah gacantaag ah dabada ayaa taga codeyn kalsooni oo gacantaag ah in ay baarlamaanku uu samayn karo oo ku samayn karo golaha fulinta iyo masaariicda masaariicdeeda gacantaa gani kaano kama dhex gelina gacantaa gani wax adduunka laga isticmaalo ma yahay sidiisaba
wala waxay ku xiranta dastuurka dawladda sida uu qoran yahay maya dastuurkeena wuxuu qoran yahay gacantaag inuu noqdo kalsoonida marka la siinayo iyo marka laga qaadayaba marka dastuurkeenay ku oran tahay mota macnaha codaynta laba sibay noqon kartaa waxay noqon kartaa secret pilot
oo ah cod qarsoon cod qarsoon codayn micnaha codayn ha codayn qarsoon ama cod qarsoon iyo codayn aan qarsooneyn oo muxuu ahaay gacantaag ah ta gacantaaga ah waa midda muxuu ahaayey arrimaha xasaasiga ah labada qofkaas haddii uu tusaale waxaa soo qaatay afgoy iyo laasqoray mot ninkii xeerdejiyaha ahaa ee afgoy laga soo doortay iyo ninka xeerdejiyaha ee laasqara laga soo doortay baarlamaanka markay fadhiyaan halkaa waxay u fadhiyaan danta afgooyay danta laas qoray sooma iyo guud ahaan danta ummadda dantii qaranka marka haddii dantaasi ayna dan ugu jirin inay sidan u codeeyaan ama sidan u codeeyaan reebgooya waxay rabaan inay waadaan isagoo gacanta taageen oo hadhowse ay yidhahdeen haye yaa sidan u booday yaa sidan u booday ma ayna dhicin baarlamaankana mayna ka dhicin marka baarlamaanka wuxuu iska ahaa baarlamaan muxuu ahaay oday dhaqameed oo dhaqan ku salaysan marka horeba dhaqan baa lagu soo doortay marka codayn firtaaga mayna dhicin gacantaaga mayna dhicin waxa la yaab kale ha dastuur ku qoran oo runtii aan u haysto dastuurkan aada si fiican buu u qoran yahay khaladaad yar baa ku jira oo editing yar haddii lagu sameeyo uu fiican yahay waxaa ku jira codaynta ama muxuu ahaay baarlamaanka xubnaha ay bixinayaan ma aha golaha fulinta oo keliya ma aha wasiir shaqadiisii gutay oo su-aalo la weydiinaya oo keliya shaqadiisii su-aalo laga weydiinaya kaleeto mashaariicda dalka uu leeyahay baarlamaanka xaq dastuurku wuxuu xaq u siinaya inay gacantaag codayn gacantaag ay ku dhahaan mashruucan ma ogolin waa ka shorseynina tusaale dekeda muxuu ahaay berbere oo kaleeto baarlamaanka waxaa laga filaya inay ka codeeyaan kama ayna codeynin tusaale un baan usoo qaadanayaa muxuu ahaayey haddii kismaayo ay sidaa ka dhacdo sidaas horta baarlamaanka xaq u leeyahay dastuurkay ku qoran tahay haddii xamal ay ka dhacay sidaas horto marka baarlamaanku waajibaadkiisa waxyaala badan buu ka badbooda una qabanin iska dhaaf legislative agendaha uu lahaa ama qorshihii sharci dejinta shardejinta ahaa uu lahaa oo congress dabo ay ugu qorantaha diiska inuuna fulinina waxyaalihii muhiimka ahaa jaaradaha la xisaabtankooda inuu sameeyo markasoo laabto xukuumadda labaduba mas-uul bay ka yihiin ila xukuumaddu dadka ku jira baarlamaanka waxaa madax u ahaa dad dad muxuu ahaay aan ahayn dad aan aqoon lahayn aqoon bay leeyihin dadku mood marka iyagii haddii ay hawshoodii gabeen ma dhihi karna bilowda soomaaliya ku khasabto sidaa iyagaa mas-uulka baarlamaanka ha inay feelgaroobeen shaqada ay gudan waayeen iyagaa mas-uulka kuma murmursan karaan xilud baad sidaa bilowda soomaaliya wasiirada baad sidaa sameeyey oo diiday inuu meesha yimaado shaqadooda weeye
xagga xukuumadda markaad eegto maxaa daliilo oo laga qaadan kara hay-adaha dawladda xafiiska maxaa la yidhaha madaxweynaha iyo prime ministerka oo aada moodo inay isku qasan yihiin shaqadoodii wasaaradaha qaarkood oo fadhiyda oo aanba shaqaynba wasaarado aada u tiro yar baa shaqeeya oo la arkaa ma garanaysaa sida amniga marka qarax dhaco oo kale ama maaragtay arrimaha gudaha oo shaqadiisa kusoo koobantay maamul gobollada isagoo dhisayin baad arkaysaa wasiir kale oo funkshanala ama ninka la yidhaahdo maxaa la yidhahda hadliya oo arrimaha dibadda ah oo marmar meel ama deeq bixini ka jirto ama hay-ado ama wadan meel soomaaliya member ka noqon jirtay meesha uu magaceeda ku fadhiisanayo ma ogiyo wax kale oo muuqdo dhaqdhaqaaqa oo dawliya uma jeedno marka bal xagga xukuumadda bal daliiladeeda haddaad iskortaagi karto waa kaaga mahad celineynaa ha daliilada iyadana sidoo kaleeto waxaan kasoo bilaabeynaa sida beeshaad sheegtay wakan hadda talaha waxaynu fiirin karnaa daliilada qorshaha faradalka howlgalka siyaasadgalka miisaaniyadda marka hadda qorshaheedu aan fiirino xukuumadduna waa madax sida qaabka dawladdeena ay u samaysan tahay waxa weeye xukuumaddu waxa weeye madaxweynaha iyo dawladda prime ministerka iyo cabinetkiisa waa fulinta qaybta fulinta qaybta fulinta weye ha fulinta weye marka fulintii qorshaha ay samaysay oo ay tiri muxuu ahaaye waan ku dhaqmayaa waxa weye waxay ugu yeereen aasiyada bilow cusub ama lixda tiir ee siyaasadgalka policy lixda tiir haddii aan dul maro waxa weye deganaansho buuxda sarreyn sharci xukumid wanaag oo markaa usii kala qabsana ammaan garsoor xukumid wanaag maamulka iyo xukuumiga maaliyadda manaha dakli wadaajin harashayn xisaabaad waxyaala noocaas hanti dhowr intaasoo dhan ina inay wada hagaajiyaan biirka labaad wuxuu ahaa dib u kicin dhaqaale nolosha iyo kaabayaasha dhaqaalaha biirka saddexaad wuxuu ahaa nabad dhisid oo macnaheedu ay tahay dib isu maslaxid bulshada dhisid muxuu ahaa buundooyin is-aamin biirka afraad wuxuu ahaa gudbin adeeg caafimaad waxbarasho deegaan wax noocaasa biirka shanaad wuxuu ahaa xidhiidhada caalamiga tirka afar lixaadna wuxuu ahaa midnimada iyo dhamays dhamaystirnaanta dalka oo laga wada infirity in dadkii uu muxuu ahaayey xabkiisa badda beriga hawada intaba ayna muxuu ahaayey dib u soo celin doona ama uu ka shaqayn doono marka haddii lixdaas tiir aynu ku qiimeyno oo ah qorshahoodii muxuu ahaayey qaybta fulinta ee xukuumaddii hadda dhamaatay tobanka september waxaan soo qaadan karnaa sidaad sheegtay deganaansho buuxdo oo weliba deganaanshaha ammaan iyo garsoor iyo waxyaalaha kale ammaankaan soo qaadana garsoorkana waynu doonaa ammaanka haddaan soo qaadano sanadkan laba kun iyo lix iyo tobanka hadda gabaabsiga ah waxaa ka dhacay muxuu ahaa rashado tira badan tusaale january waxaa ka dhacday lixdan askar oo muxuu aha kenyana lagu dilay waddanka gudihiisa january to january waxaa ka dhacday dad badan oo muxuu ahaayey makhaayad lagu qarxiyey insurance of horse oo aan kala joogsi lahayn ugu yaraan sanadkan muxuu ahaa toddoba sideed toban meelaha oo ammaan dagaal oo kaleeto ah dagaal waddan gudihiisa ah xeebta liido soomaaliya youth league muxuu ahaayey dowladda hoose muxuu ahaa magaalada gaalkacyo qarax lagu sameeyey eraboorka oo dayaradi naasaha hotel la yidhaahdo oo la qashiyey ambaashda waxyaalahaas oo dhan waxaa intaas sii dheer in muxuu ahaaye waxaan umalaynayaa ma afarta sana mise waa sanadkii ugu dambeeyey ugu yaraan sideed toban xeerdejiye ama m p ayaa la dilay oo aan ilaa hadda dawladdu aynan resolution ayna kasoo saarin aana naloo sheegin yaa dilay dadka aan loo sheegin qof cid oguma jirto report ma jiro marka ammaankii ee qorshaha ku darsata waa kaa waxaad moodaa doctor in qaybdan ay ka maqan tahay xukuumadda bilmatalan oo kale qaybtii la oran jiray garsoorka waxay ahayd madaxweynuhu inuu magacaabo waxay independent maxaa charge ama wax weeye xaakimiin madax banaan ama xakam madax banaan inuu dhiso bay ahayd ma dhicin waxaa iska joogay odaygii meesha joogi jiray oo si ku meel gaada u joogay markii dambena meeshii waa laga eriyey mid kalea la geeyey maxkamadaha muqdisho ka furan laaluushkaad kasoo hadashay iyo gacaaris weydaarsiga iyo waxyaalahaasi waa ka wada jiraan ma kula tahay inay shaqayn karto dawlad garsoorkeeda aanu jirin haba yaraatee aanu meesha ka muuqanin ma kula tahay in meesha dhibkao dhami ka taaganya ay tahay maxkamadaha oo aan la dhisin dawlad ma aha wax cirka soo dhaco wax bini aadam uu sameeyey oo aan design iyo dhisme iyo wax soo marmarinay asaas ahaan haddii cadaalad iyo garsoor ayna jirin dawladdaasi aasaaskeedii udumaya una sii daciifaya maalinba maalinka dambeysa dastuurka hadda kumeel gaarka ah ama muxuu ahaay professionalka ah wuxuu magacaabaya waxa la yidhahda maxkamadda dastuuriga ah wuxuu wuxuu leeyahay saddex buu u kala qaqaybinaya laakin maxkamadda dastuuriga ah iyo maxkamadaha heerka federaalka ah maxkamadaha heerka xubnaha federaalka ama dowlad goboleedyada saddexaas weeye waa si uu koobay saddexaas kusoo koobay dastuurku waa qadiga weli ma dhamaystirna marka maxkamad dastuuri ah lama dhisan weli kuwa xeer federaal ahna lama dhisin kuwa dowlad goboleedyadana ma dhisina sharciyadii lagu dhisayay waxyaalahaas oo dhan ma ay jiraan marka maxkamad iyo garsoorkii oo sidaa dhaawac u ah yaa maxkamadda sare ayaa maxkamadda sare ayaa la sameeyey mooti wax loogu yeeray macnal bay iska ahayd oo waxay iska ahayd waxaa la kala garan waayey maxkamadii sare iyo muxuu ahaay xeerlaadayaha guud iyo wasiirkii casaaradda si fiican mayna ukala qaxnayn watahay waajibaadkooda tusaale haddaan soo qaadano waxaa muxuu ahaayey at some point waxaa la gaaray in judiciarygu ama garsoorku inuu ka madax banaanaado wey motahay fulinta laakin garsoor na ma jirin fiican oo micnaha cad garsoor oo maxkamadihii wixii leh lagama shaqayn afar sano not only inuu na jirin magaca qof shaksiyaad intii laskaba magacaabay waxaa la yihi garsoor baa tihiin maxkamada weeye iyagiina dowlad fulintiiba motahay faraha aada ula soo gelaysay oo marna dhehaysay xeer alaalyaha iyo awoodda marna wasiirka marna kan wasiirka iyo xeer alaalyuhuba fulintay kamid yihiin laakiin lama kala saarin remember markii hore waxaan ka hadlanay mxua guddoonka waxaan ugu yeeranay guddoonka waxaa ku jira guddoonka adeega garsoorka ama judicial service commission oo micnaha inuu in la sameeyo oo si processka loo garsooreyaasha iyo maxkamaha loo dhisayo uu uga duwareeg ugu sameeyo lama sameyn kaa kabacdi wuxuu iska noqday macmil bu waxay dhamaan iska noqdeen in laiska magacaabo oo mutahay waxyaala noocaas oo sameeyo at some point waxaa dhacday xeer ilaaliyihii ninkii maxkamadda sare la bedelay mid kale lagu bedelay mid kale lagu bedelay markaasaa lagu weeraray garsoorka marka meesha ugu xun ee hadda uu marayo waxaa weeye waxaa laisku haystaa guriyo goofaf dhul laisku haysto oo aan lahayn maxkamad kala saarto dadkii xukuumadda ayaa waxay isku dayeysa mararka qaarkood markay dadka waxbay rasaynaysa waxay leedahay waxaanu ka digaynaa iisashada dhulka dawladda wax noocaas kaleta ay leedahay dhulkii dawladda haddana la iibsanaya waxaa leeyahay weli concrete evidence iyo information lama hayo laakiin xamar meelo badan oo hantidii qaranka ahayd baa wareegaya oo dad gaara ku wareegaya dawladda hoose garow haddaan soo qaana iyadana digniin bay warbixisay waxyaala noocaas kismaalis ba hoose jubbaland marka garsoorkii waa sidaa ta ugu yaabku badnayd waxay ahayd laakiin i c t maxkamadii international court of justice maxkamadii caalamiga ahayd ee cadaaladda kolkii soomaaliya iyo kenya kaskeeda la geeyey waa lagu wareeray labaatan qof baa kaya meeshii oo delegation wafdi ah mot labaatankii maxkamadda afar qof bay ka hadashay laakin dadka kale oo dhan meeshay deganaayeen miyay kamid ahaayeen aada looma kala garanayo qualified miyay u ahaayeen international levelka dadku inay caska ka duulaan kolley gabadii soomaaliga ahayd si fiican bay presentation usameyneysay dad kale aada ugama warhayo muxuu ahaayey sharciga iyo garsoorka iyo waxay ka yaqaaniin lakin way joogeen meeshii buuq miran bay ahayd mot marka meesha garsoorku kow iyo laba ma joogo fari kama qodno
aada iyo aad wa mar kale waxaad nagala socotaan golaha nineteen sixty golaha shacabka soomaaliyeed barnaamijka waxaa wareysigeeda qaadiya aniga oo maxamed cabdallah doctoorka weli waa inala joogaa doctore waxaad moodaa inaad iskor taagtay saddexdii qaybood ee dawladnimada hadday noqoto dhinacii maxaa la yidhahdaa maxaa la legislationka ama baarlamaanka hadday noqoto waaxdii fulinta hadday noqoto garsoorkii hal waraysi laguma dhamaystiri karo waa mawduuc aada u salbalaadan insha allah waxaynu kasii ambaqaadi doonaa waraysiyada sii ambaqaadanaa waraysiyada kuwa inooga figi doona balse waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo wadanku hadda wadanka su-aashan waa su-aasheedii ugu dambeysay maadaama hadda aynu saacad iyo ka badan ku jirnay khadka wadanku iminka dawladda hadda joogtaa waxay dhamaatay xukuumadan ka wadaa waxay dhamaatay tobankii bisa september bay dhamaatay waxa weeye si kusiisimida ayaa hadda xukuumaddu usii fadhidaa meesha waxyaalaha aad kasoo hadashay hadday noqoto maxaa la yidhahday national plan ama qorsheyntii maxaa la hirgelintii barnaamijyada dawladda hadday noqoto maxaa la yidhahdaa shaqooyinkii baarlamaanka ama dhisidii garsoorka haddiiba ay dhacdo lowlaa lama hubo inay xukuumad xalaali iman doonto cidina ma garan karto shacabka soomaaliyed shaki weyn bay arrintaa ka muujiyeen haddiiba ay xukuumadi timaado maxay kula tahay bay kaga duwanaan kartaa ama kaga fiicnaan kartaa hadda xukuumadan hadda tagtay oo galbatay
waa su-aal aada u fiican si simple oo kooban baan uga jawaabayaa aniga waxaan muxuu ahay muddo dheer aan baranayay software engineering iyo computing iyo waxyaala noocaasa marka waxaan idhahnaa computerska oraah baa jirta la yidhaahdo garbage in garbage out haddii computerka datada aad geliso ay datada markii horeba ay xumayd datada kuusoo baxaysa ama resultska wax wanaagsan ma noqonayo marka haddii kolka baarlamaanka uu fadhiisto lasoo saaro kolka muxuu ahay ay doortaan madaxweyne kolka ay doortaan prime minister dhaqankooda iyo sida ay muxuu ahay u dhaqmaan bay ku xirnaan doontaa wax walba ku xirnaan doonaa laakiin hadda to be fair waxa weeye checks and balances ama isdheelitir baa jiro oo dowlad goboleedyo samaysan baa jiro oo aqal saraa jiro soo sheegay iyo aqal hoose iyo wax noocaasa weli musuq maasuqu ama musuqu heer saru marayaa marka waxaa dadku ay aada walwal uga qabaan in dowladda waqti lumis ama lagooyo tiro badan oo kale inay suurtagal tahay inay dhacdo laakiin waxaa loo baahanay dadka soomaaliyeed in lagooyo dambe aynan aqbalin oo sideedaas aan ka sheekeynay qofka laga soo doortay ama laga soo xushay afgooye ee matalaya danaha afgooye ama midka qofka laasqora laga soo xushay ee matalaya danaha laasqoray in ay xisaabtan xaddaafa kolkan way ka duwanaa tii hore oo ahaa odaxal oday dhaqameed oo nambare dad iska gudbiyey waa muxuu ahaay meelo hoosoosa weye ma aha one bers hal qof hal cod laakiin xisaabtan baa dhici karaa waa la isla xisaabtan karaa hadda marka xisaabtanka soomaalida oo dhan meel way joogto in ay aada u xisaabtamaan si markaa sida hadda ay wax yihiin si ka roodhe si ay u dhalato haddii kala dhalan mayso xirka wax kasoo dhacaya ma jiraan
aada iyo aada baa umahadsan tahay insha allah waraysiga dambeyn halkaasi aan baqaadaynaa warka meesha xiisaha lagu daayaa waan ku mahad celinaynaa aada baad umahadsan tahay inaad waraysiga aada maaragtay nala wadaagtay